maalintii shalay ahayd maxkamada ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwadii koowaad ay dhageysatay eedeysanayaasha waxyaabaha lagu eedeynayo cadeemo iyo waxyaabo kale ay ubaahata darteedna dib ee u dhigtay hadduu ilaahay yihaahdana usbuuca soo socda mar labaad a dib loo qaadi doonaa markaasi wixii ka dambeeya go-aan ay ka gaari doonta waa qasab runtii qof marka maxkamad la yidhaahdo maxkamadu waxay ka kooban tahay dhinacyada dhinacyada dhinac kamid ah waa qareenka qareenka iyo xeelaadeynta waxay u siman yihiin maxkamadda waa qasab in uu eedeysanahu cidda la eedeynayo cid sharciga ku matashaa ay heshaa arrintaasna arrin ay maxkamaddu ka leexan karta maaha waa arrin dastuuri ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku qoran qofka inuu xaq u leeyahay qareen inuu helaa wna wayna heleen oo maxkamadduna way u qabatay mataqaanaa markaa imaaneen horaa loogu qabtay ka horna way haysteen runtii